Munaasabada wacyigelinta bilaanta ee ku qaybgalka doorashooyinka qofiyeed iyo weybarlaka gobodeed tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka walibana munaasabada halkudhigan haytay doorooy ay ka doorada iyo weliba hooyooyinka codsho inuuse iyagoo sinabana ninkumaaragna walibana hagaaban gaabiyey gudiga doorashooyinka qaranka wayba goobroog ku hayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha ururka bilaanta gobolka qaybo sharduwan ee bilaanta degmooyinka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin sharduwan anka horeyn isku duwaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka bilaanta ee gobolka banaadir yaa si wada jaree hadalahan ku jeediyeen kulanka waxaanu ku boorinayaa haweenka soomaaliyeed inay isdiiwaangeliyaan codkooda mideeyaan soo baxaan maaragtay ee ka koraan oday dhaqameed ay ka koraan haweenna ma matasho hadda codkaa ku ciilbaxaysa haweenna ma matasho iyo cidaa marti uga tahay ma jirto isa soo sharax bannaanka soo istaag isdiiwaangeli waxaa aaminsanahay haweenka inay ka cod badan yihiin markii loo eega ragga marka gabdhow guryaha ha laga soo baxo annagii aan annagii aan isdhiirigelinno annaga aan soo baxno diiwaangelinta ha loo hormaro qof walbaba maaragta doorkiisa ha ka qaato doorashadan waxaan rajaynayaa inay noqoto mid codkeenna awooddiisa bannaanka soo dhigto daana haweenka soomaaliyeed waxaa soo baxay dad ay culays ku hayso kuwaasoo maalin walba caadaystay inay dhaqaalihii iyo hubkii iyo awooddii noogu faanaan annaga marka haddii ay noqotay in nalagu faquuqo qoyska aan ka dhalana ama reerka aan ka dhaxnay aan xil ku weynay maanta waxaan rabnaa codkeenna gabdhaha soomaaliyeed inay ku samata bixiyaan ku doortaan muwaadinka ay is leeyihiin hoggaanka dalka ama degmadaada ama maamulkaaga gobolka banaadir oo ay noqon doonto taariikhda inay gabdhaha soomaaliyeed baaldahaba ka geli doonaan dhanka kale waxaanu kumid ay bilaantay shardownaayti ee ku darareen degmooyinka gobolka banaadir iyo dhansho ku hadleen sida markaas usoo kulankii oo ngarag ahaayaan waxaad ogaataan i doortan layskuma doorto waxaad tiraahdaa waxaan aydin siinan layskuma doorto waxaa laysku doortaa maxaan soo qabtay maxaan waddankaygu taray marku horrayso waxaad ogaataan nin kasta ilaahay inuu ka baqo midaan mid leeluushil qaadanayo ma ahan mid maxaad tiraahdaa qabiil lagu galaayo ma ahan guddoomiyihii aaminsan xataa suuqa warka socda aniga la socdaa idinka dowladda la soconina oo ah guddoomiye kasta meeshaan joogo dadkayga ii codaynaayo waxaas waa dhammaadeen ka dambeyntii waxaana ku mid ay mas-uuliyiinta qaybtu ku hayti iyo weliba dhansho ka dheradana in bilaantiyo iyiin lafdhabarka bulshada laantiyona aan dhisamaana war dowlade waa maalin aad u ballaaran waa maalin aad muujisay cududda dumarka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir diyaarad u tihi soomaaha inay isdiiwaan gelisaan ogaada guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku waxa uu meeshaan u joogaa oo shaqada afartii bilood socotay u waday inaad fursad u heshaan inaad codaysaan oo aad heshaan awooddii idinka maqnay soo ma rabtaan awoodda inaad heshaan codkiinaa ku cilbixi kartaan waxaan idiin fududayn doonnaa inaan goobihii idiin seegno waxaan bilaabaynaa bisha shan iyo tobankeeda oo talaadada soo socota ah in gobolka banaadir aan ka bilaabno dadku inay isdiiwaan geliyaan soo diyaaru ma tiidiin waxaa laydinka rabaa degmooyinka aan idiin sheegi doonno inaad subaxdii timaadaan oo aad isdiiwaan gelisaan si bisha juun soddonkeeda aad u doorataan madaxdiinna gobolka soo diyaaru ma tiidiin yaa deggan xaafadda shangaani talaadada subaxdii xaafadda shangaani waxaa ka bilaabanaysa isdiiwaangelinta waxaa ku dhigi doonta degmooyinka shibis xamarweyne xamarjajab waaberi cabdicasiis boondheere
annaga haddaan nahay gobolka banaadir doorashooyinka qof iyo cod baahida ugu badan dadka u qaba waa dadka gobolka banaadir waa ku faraxsannahay codkaadii halkan inaad ka sheegtay maalinta talaadada degmada shingaani in diiwaangelintii dadweynaha ka bilaabanayso shingaani isdiyaariya toddobada degmo oo halkan guddoomiyuhu uu ka sheegay iyo kuwa kale ku xili doonana kulli degmooyinkao dhan waa la tegi doonaa ha isdiyaariyeen doorasho qof iyo coda baahibaa u qabteen waa laydiin keenay hadda soo baxa isdiiwaan geliya codkiinna dhiibta si aad qofka aad dooranaysiin berri ka maalin uu u noqdo qof aad la xisaabtami kartiin